ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa kormeer shaqo ku tegay dekeda magaalada muqdisho halkaas oo ay kusoo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ugu horeeyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo sidoo kale maamulka dekeda magaalada muqdisho maareeya ku-xigeenka dekeda magaalada muqdisho ahna kusimaha maareeyaha guud ee dekeda magaalada muqdisho doctor cali xaaji maxamed ayaa ka waramaya muhiimada kormeerkan uu lahaa iyo shaqooyinka ay qabato dekeda magaalada muqdisho
maamulka dekeda iyo wasaaradda waxay ka shaqeeyaan in la siyaadiyo maxaa la dekeda dakhligeeda iyo howlgudashadeeda iyo performancegeeda maxaa la yidhahdaa sanadkii ugu dambeeyey labada kun labaatan iyo saddexda labaatan iyo afarta dekedu waxay qabatay shaqooyin badan adeegyo badan oo noocyo kala duwan leh kuwa dabiiciga la qaba jira ah haddii ay tahay maxaa la yidhaahdaa konteynerada oo maxaa la yidhahda maraakiibta konteynerada sida oo sanadkii hadda ugu dambeeyey koror boqolkiiba shana sameeyey taasoo ayada laftirkeeda qayb ka qaatay in uu dakhligu kordho
dhanka kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa ka warbixiyey kormeerka uu ku tegay dekeda magaalada muqdisho iyo qeybo kale oo kamid ah wasaaradaha ka howlgala magaalada muqdisho ee dalka wakhti wanaagsan baynu isu helnay xaggii kormeerka xafiiska ayaad noogu soo bandhigteen howlaha waaweyn iyo qorshayaasha cadcad ee aad leedihiin ee ka kooban sidii guud ahaan loo kordhin lahaa loo kobcin lahaa loo tayayn lahaa loo casriyeyn lahaa dekedaha kala duwan ee ka jira dalkeenna kuwii hore u jiray kuwa arrimo khaasa sida kalluumaysiga ka shaqayn doona dryports iyo modernizationkoodaba aad baad run ahaantii uga warranteen dalkan soomaaliya ee waayihiisa waynu ka daragsannahay soomaalidu in badan bay waxay odhan jirtay dalkan waa dalkii geelleyda iyo waa dalkii nooca haatan waxaa cad dalkan inuu yahay waxaa loo yaqaano afka frenchiga maritime state inuu yahay dal xeebeed inuu yahay dal badeed oo uu badweynta indian oceanta iyo ilaa iyo badda cas ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn bogaadiyey howlaha ay qabtaan dhammaan wasaaradaha uu kormeeray iyo sidoo kale shaqada baaxadda weyn ay shacabka u hayso dekeda magaalada muqdiso iyo wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee dowladda soomaaliya